maamulka degmada hobyo ee dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaya taliska ciidanka booliska gobolka mudug ayaa bilaabay burburinta dhismayaal loo arko in si sharci darra ay kaga dhisan yihiin wadooyinka degmada waxaana howlgalkan uu yimid ka gadaal dhagax dhigii dekada hobyo ee madaxweynaha soomaaliya taasi oo loo arkay in muhiim ay tahay hagaajinta bilicda magaalada hobyo duqa degmada hobyo ee galmudug cabdulaahi axmed faad ayaa ka warbixiyey sababta xilligan ay u bilaabeen burburinta dhismayaasha iyo hagaajinta wadooyinka hobyo horta sideedaba magaalo waxay magaalo ku tahay in bilicdeeda ay bannaanka taalo hobyo oo horey loo hakraday waxaan go-aan ku gaarnay inay hobyo noqoto hooy quruxdiisa adduunka laga daawado sababta aan u yeelayn waxay tahay magaalada waxay noqotay magaalo in dekad laga dhiso ay qorsheedu yahay magaalo magaalo dalxiis ah magaalo manaafacaad kala duwan ama resource kala duwan leh marka mar haddii magaaladu ay ballaaranayso dadkuna ay rabaan inay soo degaan magaalada waxaa xaq noogu ah inaan bilicdeeda wax ka bedelno inta aysan ballaaran oo aysan faraha ka bixin aan u samayno system magaalada wadooyinkeeda jirdiinooyinkeeda iskuullada meelaha noqonaya amase maarata meelaha dowladda ay degayso meelaha ganacsiga loogu talagala meelaha warshadaha loogu talagala iyo meel walba oo yacni qaabka adduunka caalamiga laga isticmaal magaala ah inaan u samayno aan ugu talagalnay waana tan keenta in hawshaan sameynata taliyaha qeybta booliska gobolka mudug ee galmudug korneyl maxamed nuur cali gadaar ayaa digniin u jeediyey dadka qaar oo kasoo horjeestay burburinta dhismayaasha meeshan waxaa ka socda howlgal loogu talagalay bilicda magaalada in lagu soo celiyo maadaama magaaladani in badan ay dibdhac ku dhacday maamulkuna uu ka hadlay in bilicda magaalada la soo celiyo waan arkayay dad badan oo ka buuqaya bilicda magaalada inay diidan yihiin waxaana nooga qorshaysan tallaabada sharcigu uu ka qabo inaan ninaan looga hebaysanin xilku doonaba dalka ha ka hayo cid sharciga ka weynana ma jirto qofka isku dayaya inuu ka hor yimaado awaamiirta ka soo baxday madaxda galmudug ama heer gobol ha noqoto ama hereer degmo ha noqotee cid ka hor imaan kartaahay koley anugu inay jirto ma qabo cidda isku dayda inay ka hor timaadana waxa sharcigu ka qabo ayuu mudanayaa maxamed cali guure waxa uu mas-uul ka ahaa mid ka mida dhismayaasha la burburiyey waxa uu ka waramayaa in guriga si sharci darra ah looga burburiyey islamarkaana uusan ku jirin waddo waxaan cabasho ka qabnaa in guryo ku yaala degmada hobyo in sharci darra lagu burburiyey ay ku burburiyeen micnaha dad aan maamulka la tashan golihi deegaanka la tashan waddada waxay ahayd toban mitir iyo bar bay ahayd waxaan u jejebinaynaa ilaa labaiyo toban mitir aan ka dhigaynaa toban mitir iyo barna waddo way ku filan tahay laamiga ama waddada la sameeyaa laamiga caalamiga xabar ka shaqeeya waa sideed mitir meeshaana injineerkii markii la keenay waxaa berey wuxuu yidhi looma baahna gurigaan in la jejebiyo meeshaan waddo lix mitiraa laga rabaa waxaana bannaan waddo toban mitir iyo bar baa bannaan maxamed maxaad ku cadaynaysaa in gurigan uusan waddo ku oolin si sharci darra in lagu burburiyo maxaad ku cadaynaya waxaan ku cadaynaya ummaddaa la tusaya waxaan ku cadaynaya gurigii tabti u dhisaya qof alla qofkii raba wuu imaanaya waa guryo la yaqaano waa guryo ilaa siyaad dara dhisnaa waa guryo ilaa talyaani dhisnaa waa markii ugu horreysay oo howlgal lagu hagaajinayo bilicda hobyo la bilaabo waxaana hagaajinta degmada ay imaanaysaa xilli madaxweyne xaaf uu soo saaray dhowaan awaamiir dadka lagu farayo in xilligan aan la gadan karin dhulka hobyo iyo in laga guuro dhismayaashii dowladdii dhexe ay ku lahayd degmada hobyo ee gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo